kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha nuur intaanu gelin akhrinta dhambaalada maxaad noo haysaa aniga iyo dhegeystayaasha daanduulayow dhegeystayaasha waxaan u hayaa heesta saddex cadow ayaa jiray waxaa ku luqaynaysa fanaanada caanka ah maryan mursal ciise
cimrigiisu dheeraa
dhambaalku ugu horeeyey waxaa nasiib uhele daandureyow dadka kale ah oo ay xakiime cabdulaahi kulane iyo ayeeye xaliimo xasan cadde ayeeye raaxo faarax cadaawe awow maxamed dhoore jimcaale iyo abti shuuke cabdulaahi kulane iyo caruurtiisa eeda luul maxamuud dhoore iyo caruurteeda eedo ambiyo maxamed dhoore iyo caruurteeda eeda xaliime maxamed dhoore iyo caruurteeda eeda faadumo maxamed dhoore iyo caruurteeda iyo eeda aamine maxamed dhoore iyo caruurteeda reer maxamuud samatar iyo reer cabdulaahi maxamed jimcaale reer maxamed cagweyn iyo reer cabdulaahi xasan faarax iyo reer sheekh axmed abshir aadan dhammaan dadkaas oo kala jooga gudaha soomaaliya iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooskii iyo aroosadda oo kale ah ibraahim cabdulqaadir maxamed iyo maqsuud cabdulaahi maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya taarikhdu markii ay ahayd labiiy tobankii bishii februaayo ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allaha idinkala siiyo aamiin waxaa dhammaan uu naga soo gaaray abdirasaaq cabdulaahi barrow iyo deeqo cabdulaahi barrow iyo cabdikariim cabdulaahi barrow iyo nasro cabdulaahi barrow iyo ustaad cabdinaasir cabdulaahi barrow sharmaarke maxamed ismaaciil islow cabdinaasir islow geesey iyo hooyo farxiyo iyo dhammaan carruurteeda waxayna hambalyo si wada jira ugu dirayaan maxamed macalin xuseen taliyow iyo deemon cabdulaahi barrow oo wiil ugu dhashay magaalada buuloburte gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiin wiilkaas allah ka dhigi kiisoo weynaada aamiin ayaana naguna leenahay heesta labaad een dhegeystayaashan usoo qabanayna nuur waa lexjeclo codkii yaasiin axmed digfer geeriyoni lada dhee labadaa intay tahay bal maxaan waxaan kaga lugoayaa bal maxaan lacag iyo awoodee litiyoni ladadhee labadaa intay tahay bal maxaan maxaan kaga lugoayaa bal maxaan laabyahaad lulesaad ibulaab hubisaa lugtijeeni dhaaftee luntayaanan noqonin kulexe jeclaystee armadigula laagaa abyahaad lulaysaad igula gubaysaad lugtijeeni dhaaftee luntayaanan noqonin kulexe jeclaystee armaadigula laadaa kulexe jeclaystee armaadigula laadaa
hambalyadan aroos ayaa haddaan durayow naga soo gaartay dadka kale ah aabba cabdulaahi maxamed suudi iyo hooyo caaisha cali geeda qorow iyo hooyo nimco salaad aadan adeer xasan maxamed suudi iyo adeer casayr maxamed suudi iyo adeer xuseen khaliif suudi adeer cali maxamed suudi iyo eeda asiili maxamed suudi eedo saciide maxamed suudi eeda dahba xirsi suudi iyo eeda faadumo xuseen suudi abu mustafa cabdulaahi maxamed iyo muxuudiin cabdulaahi maxamed maxamed cabdulaahi maxamed mucaad cabdulaahi maxamed miska cabdulaahi maxamed mune cabdulaahi maxamed maa-ide cabdulaahi maxamed iyo nashaad cabdulaahi maxamed maariya cabdulaahi maxamed iyo ayaan xaashi xirsi dhammaan reer maxamed suudi oo isku duuban ayaa waxay halkan uga hambalyeynayaan ibraahim cabdulqaadir maxamed iyo maqsuud cabdulaahi maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay ibraahim iyo maqsuud isku waara ubad khayr qaban allah idinku arsaaqo aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabanay heestana macaan oo ay ku luqaynayso fanaanada khatra daahir cige
Thank you.
waxaa dhambal uu naga soo gaaray habaryar sabaad yuusuf cabdulaahi cabdiraxiim axmed maxamed iyo nimcaan jaamaca maxamed iyo deeq maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan shiine qadar maxamed jaamac iyo suuri maxamed diriye iyo cabdi maxamed diriye hooyo nuuro xidhe iyo abtiyo caydiid xidhe iyo axmed maxamed diriye dhammaan dadkaasi oo kala jooga meelo kala duwan waxay hambali gaarsiinayaan yaasiin jaamac maxamed iyo salma cabdi aadan oo wiil ugu dhashay burco wiilkaas allah ka dhigayaan lana kii soo weynaada waalidkii waxtara waxaad markana ku soo dhowaataan heesta caashiq waa naar iyo codkii faadimo cali jaamaca nakruma xasuuso waagii somaali jes
waxaa noo baaqaya dadka kale ah reer maxamed cabdulaahi iyo reer ibraahim xuseen fartuun ibraahim xuseen iftiin iftiin ibraahim xuseen iyo hibo ibraahim xuseen maxamed ibraahim xuseen cabdulaahi ibraahim xuseen cabdulqaadir ibraahim xuseen iyo cabdifataax maxamed cabdulaahi iyo xaaskiisa sacadiye sahal muuse salme maxamed cabdulaahi iyo saygeeda iyo caruurtooda aabo ibraahim xuseen iyo hooyo xaliime isaaq cali iyo hooyo dhuube isaaq cali hooyo suraad isaaq cali iyo abti aadan isaaq cali abti ibraahim isaaq cali iyo abaayo shukri cali cabdiweli faarax bare iyo suleymaan sheekh xasan dhammaan dadkan oo kala jooga kenya soomaaliya iyo meelo kale oo caalamka ah ayaa waxay u hambalyaynayaan umeyma maxamed cabdulaahi iyo abshir ibraahim xuseen oo arooskooda uu ka dhacay magaalada nairobi waxaan leenahay isku waara wiil iyo caano gabar iyo caano dhankii heesaha haddii aan ku laabanno waxaan idiin haynaa heestani uu ku luuqaynayo fanaanka cumar dhulle cali
haween jeclaaday hawliyo dhibaatiyo waynaayo hadine anukuhan waynbaad halgowlahay goyso warbaymahaytide hadal tiro ma fiicne adoon iga hartaarin maxaa kula hadal hadal tiro ma fiicane adoon iga harkaadin maxaa kula ninanka hadaan imika taladeesaya ninanka hadaan imika taladeesaya haddaynaan heshiinay haddaynaan heshiinay waa inaynu kala hadnaa kala hawl yaraysanaa haddaynaan heshiinay haddaynaan heshiinay waa inaynu kala hadnaa kala hawl yaraysanaa halka nagu wadeeniyo hodada madiniyo hayadii ogaane waa in la hogsadaayo hoggano qodaysan ragoosu eega halka nagu wadeeniyo hodada madiniyo hayadii ogaane waa in la hubsadaayo hoggano qodaysan anuhoosu eegna hadal tiro ma fiicane adoon iga hartaadin maxaa kula hadal tiro ma fiicane adoon iga hartaadin maxaa kula
dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray qadar sugow salaad oo jooga beled xaawo waxa uu salaamayaa cabdicasiis sugow salaad iyo farxaan jilcow cabdiraxiin jilcow iyo iqre jilcow falxad cali dahye iyo dhuux xuseen cabdi iyo moxamed salaad jilcow suuda bilow faarax iyo maxamed sugow salaad kiin khaliif cabdi iyo geesi khaliif cabdi iyo xabiibo salaad jilcow iyo sacdiye sheekh yuusuf basre sugow salaad iyo siciid sugow salaad dhambaalka ugu dambeeyana waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah oo ay xakiime cabdulaahi kulane iyo ayay xaliime xasan cadde ayay raaxo faarax cadaawe awow maxamed dhoore jimcaale iyo abti shuuke cabdulaahi kulane iyo caruurtiisa eeda luul maxamuud dhoore iyo caruurteeda eedo ambiyo maxamed dhoore iyo caruurteeda eeda xaliime maxamed dhoore iyo caruurteeda eeda faadumo maxamed dhoore iyo caruurteeda iyo eeda aamine maxamed dhoore iyo caruurteeda reer maxamuud samatar iyo reer cabdulaahi maxamed jimcaale reer maxamed cagweyn iyo reer cabdulaahi xasan faarax iyo reer sheekh axmed abshir aadan dhammaan dadkaasoo kala jooga gudaha soomaaliya iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda oo kale ah ibraahim cabdulqaadir maxamed iyo maqsuud cabdulaahi maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya taarikhdu markay ahayd labiiy tobankii bishii februaayo ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qaba allah idinkala siiyo aamiin aamiin aamiin heesta ugu dambaysa ee aan barnaamijkan kusoo xiri doonno waxaa ku wada luuqeynaya fanaaniinta awees khamiis iyo sitey qosol wanaag iyada ayaa ugu dambaysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo galab wanaagsan
Yeah.
gaari ma igara
Good.